wasaaradda maaliyadda maamulka puntland ayaa magaalada garowe ku qabatay shir ku saabsanaa wadatashiga bulshada rayidka ee arrimaha la xiriira miisaaniyadda maaliyadda shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano agaasimiyaal xubno ka socday bulshada rayidka iyo howlwadeenada wasaaradda maaliyadda maamulka puntland cabdisamed caawad agaasimaha waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda maaliyadda puntland ayaa ka warbixiyay qodobadii kasoo baxay shirkan marka sideed qodob ayaa laysku raacay oo ah tala soo jeedinta shirka iyo go-aamada ka soo baxay ee kulankan maanta aadka u muhiimka ahaa qodobka koowaad ee shirka waxaa weeye in la joogteeyo shirarka noocan ah lana sameeyo wakhti go-aan oo la qabto sanadkii mar gaar ahaan xiliyada lagu jiro diyaarinta miisaaniyadda lagana bilaabo miisaaniyad sanadeedka laba kun shan iyo labaatanka labo shirku wuxuu isku raacay in kor loo qaado ka qayb qaadashada miisaaniyadaha ee bulshada lana gaarsiiyo gobolada iyo degmooyinka puntland si loo gaaro dadka reer puntland oo dhan miyi iyo magaalo meel kastay joogaan qodobka saddexaad ee go-aamada shirka waxaa weeye maadaama dunidu isu bedeshay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba wuxuu shirku bulshada iyo dowladaba u soo jeedinayaa in si wada jir ah laysu kaashado qodobka afraad shirku wuxuu soo jeedinayaa in la sameeyo mashaariic wadaag ah oo ka wada dhexeeya dowladda iyo bulshada iyo ganacsatada intaba public private partnership si kor loogu qaado adeegyada bulshada qodobka shanaad shirku wuxuu soo jeedinayaa in la iswaafajiyo baahiyaha bulshada ee mudnaanta gaarka leh iyo miisaaniyadda wuxuu shirku qodobka lixaad ku sheegay shirku wuxuu soo jeedinayaa in buunsa dalada bulshada rayidka ah ee puntland ay noqoto buundada isku xiraysa dowladda iyo bulshada marka laga hadlayo arrimaha iskaashiga iyo miisaaniyadaha qodobka toddobaad shirku wuxuu soo jeedinayaa in marka la ansixinayo miisaaniyadda dowladda ay buunsa goobjoog ahaato si loo hubiyo in tashiyadii bulshada ka yimid lagu daray miisaaniyadda iyo qodobka sideedood oo u dambeeya oo ah shirku wuxuu soo jeedinayaa in la joogteeyo korna loo qaado la dagaalanka musuq maasuqa iyo dabagalka miisaaniyadda wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta maamulka puntland faarax oo cusmaan oo soo xoreey shirkan ayaa bogaadiyey howlwadeenada wasaaradda maaliyadda puntland isagoo sheegay muhiimadda u leeyahay shirarka noocan oo kale ah bulshada rayidka ee ku nool maamulka puntland runtii waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay barnaamijkan oo muujinaya sida ay muhiim u tahay in dowladda iyo shacabku isku xirnaado sida agaasimuhu ka dhawaajiyey maaha markii koowaad oo miisaaniyadda la dejinayo lagala tashtay bulshada dowladdu sideeda waxay dowlad u tahay waa bulshada canshuurtii laydinka qaaday inay maamusho oo idinkugu adeegto weeye xukuumaddu siday u dhisan tahay taasina tashigeeda iyo miisaaniyadaas meeshay marayso inaad door ku yeelataan waa arrin runtii muhiim ah waxaa kaloo ood ka warqabtaan mashaariicda kaabayaasha dhaqaale dhammaantood bulshadu inay door ku leedahay laakiin waa arrin wax weyn ka bedeli doonta mashaariicda horumarineed iyo sida lagu maamulo mashaariicda horumarineed oo puntland waanaad mahadsantihiin shirkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta iyo kobaca dhaqan dhaqaale ee wasaaradda maaliyadda maamulka puntland iyo bulshada ku nool